aynu ku bilowna soomaaliya dhowr jeer waxaa dib u dhacay doorashooyinka waxaana dhaqan geli waayey inta badan jadwalka doorasho oo horey loo soo saaray inta badan xildhibaanada aqalka sare ayaa la doortay laakiin waxaan weli caddayn goorta la bilaabayo doorashada golaha shacabka iyo in la asteeyo ta madaxweynaha arrimahaasi oo dhan ayaa waxay dhacayaan xilli uu khilaaf siyaasadeed u dhexeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka waxaana xaaladahaasi ay saameyn ku yeesheen dhaqaalaha dalka gaar ahaan ganacsiga magaalada muqdisho sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow
marka laga yimaado in ganacsiga uu si caadi ah u socdo muqdisho haddana ganacsatada dalku waxay dareemayaan saameyn xagga dhaqaalaha ah oo doorashooyinka dhowr jeer dib u dhacay uu ku yeeshay ganacsigooda qaar ka mida beec mushirka ayaa inoo sheegay in sidii hore aysan dalka dibaddiisa uga soo dhoofsan shixnado ganacsi taa beddelkeedana ay keenaan xaddi kooban sidaasina ay ahaayeen bilihii dambe walwal badanna waa ay qabaan haddii xaalku uusan isbedelin shirkadaha duulimaadyada sameeya waxay xilliga doorashada filasho badan ka qabeen inay helaan macaamiil badan maadaama dhowr magaalo xildhibaanada lagu dooranayo dad badanna ay safaro samaynayaan laakiin xaaladda cakiran ayaa walaac ku haysa sida v o eda uu sheegay mawliid maxamuud cawaale oo ka howlgala mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya wadanka
runtii expectationkan ka lahayn in la sameeyo xiliga doorashooyinka markay ay soo dhow yihiin duulimaadyada aan samey rabnay runtii dibdhac zaa'idaa ku yimid xagga dhaqaale ahaan markii la fiiriyo xafiisyadii iyo qalabeyntii iyo expectationka aan ka lahayn inay dhacdo doorasho taas oo duulimaad fara badan basenjaro fara badan aan xilno way suurtageli waysay taasna waxay sababtay inuu nagu yimaado dhaqaalihii aan ka filaynay mid aanaan ahayn
rajada aad qabteen inaad duulimaadyo fara badan aad samaysaan maxay tahay runtii waad dareemi kartaa mar hadduu wadanku doorasho aadayo isku socodkii goboladii maxaa la stadiadii doorashadii stadiadii bilaabanayo aqalkii hoose aqalkii sare runtii expectation aad u weynaan rajaynaynay inay dhacdo dhaqaalaha soomaaliya waxaa lafdhabar u ah xoolaha jilaabka iyo beeraha laakiin dhaqaalayahanada ayaa qaba in maalgashiga sanadihii u dambeeyey ay bulshada ku samaynayeen ganacsiga uu aada u xooganaa hase ahaatee xaaladda siyaasadda ee hadda dalka uu ku jiro ay saameyn ku yeelatay sida uu sharaxayo cali maxamed cismaan oo ah aqoon-yahan dhaqaalaha bartay sidoo kale waxaa hoos imaanaya qeybta businesska ama ganacsiga dhoofka iyo soo dejinta iyo qeybta ugu muhiimsan ee loo yaqaano microfinansiga amba qeybaha maalgashiga yaryar ee ay bulshadu inta badan ay ku dabertaan noloshooda asaasiga ah marka su-aasha ah doorashooyinka cakiran ee hadda xaaliyan taagan iyo ismarwaaga siyaasadeed waxay saameyn taban ku yeelatay qeybta maalgashiga ee hoos tagta businesska hadday ahaan laheeday shakhsiyaad lacag heysta ama diaspora dalka dib ugu soo noqon laheyd iyo hadday ahaan laheeday shirkado kale ee caalami ah ma doonayaan inay maalgeliyaan xilligan la joogo sababo la xiriira isku hadlayn la-aan iyo hubaat hubaalti la-aan meesha taalla dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in haddii aan xal loo helin khilaafka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya ee wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in doorashooyinka aysan hore usii socon karin sidoo kalena ay sii saameynayso dhaqaalaha dalka sida uu ku waramayo xasan mudane oo ah bara siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho
saameyn siyaasiga arrintan way yeelatay markaad fiiriso mashaariicdii iyo dhaqaalihii adduunku uu ku bixi jiray soomaaliya waxaa ku yimid hakad ayaa ku yimid waxaana u sabab ahaa dibudhaca doorashada ayaa u sabab ahaa mashaariic badana waxaa yaran dhanka kale markaa fiiriso hay-adda wadankan ugu sareysa ee hay-adda fulinta ah gaaraan xafiiska ra-isul wasaaraha uu shaqadiisu ama mandatekiisu ah in doorashadu la daadejiyo laftigiisa xitaa shaqadii doorashada hakada ku yimid oo culeys ayuu ku yeelatay ama saameyn ku yeelatay waxaan oo dhanna waxaa u sabab ahaa khilaafaadka taagan oo ii sheeg doorashadana la xiriira ayaa waxaan oo dhan salwa marka haddii aan khilaafaadkaas jira ama isfahan daradaasi weli taagan ama haddii aan la xalanin oo aan aan xal loo helin arrintan waxay keenaysaa in ay runtii halis weyn ay yeelato soomaaliya oo dib u kabasho ku jirta waxay dhaqaalayahanku qabaan in mar kastoo istahan siyaasadeed ay madaxda sare gaaraan in dhaqaalaha iyo ganacsiga ay kobac samaynayaan la yidhaahdaa amni xumada dalka ka jirta iyo dagaalada waxaa sababaya dhaqaalo xumo dhaqaalo xumada laftirkeedana waxaa sababaysa amni xumo marka si loo soo afjaro taa waxaa fiican in qaab fikirka siyaasiyiinta iyo hogaanka dalka uu ka duwanaado qaabka inta badan lagu bartay ee ah in ay isriixriixaan laakiin xasan mudane ayaa dhankiisa u arka inuu xalka ku jiro in madaxda sare ay muhiimadda ugu weyn siiyaan hirgelinta doorashooyinka waxaan oo dhan waxaa lagu xalin karaa in runtii hore loo sii socdo la aamino in doorashadu tahay xalka keliya ee looga bixi karo mushkiladahan ama khilaafaadkan siyaasiga taagan doorashooyinka soomaaliya uma dhicin sidii loo qorsheeyey iyadoo keliya la qabtay ilaa iyo hadda inta badan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya doorashadooda balse waxaan weli caddayn goorta la aadi doono doorashooyinka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha taas oo xilligii loogu talagalay jadwalkii horey loo soo saaray aan loo dhaqangelin cabdicasiis barrow v o a muqdisho